isbitaalka guud degmada yagoore ee sc khaatamo iyo weliba la diirisay lama baabuur oo ambalaase aana solanka talagelay in lanka adeega bulshada degmada baahi wiigniyo anqabeegniyo helaan xildhibaanad farxiya yuusuf xaaji umar oo kumade xildhibaanada golaha baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya kumatala wasasi khaatamo iyo deersadii lamadan baabuur oo ambalaaste walibana kula wareegay wasiirka wasaaradda caafimaadka sc khaatamo iyo maamulka isbitaalka guud ee degmada yagoori maamulka isbitaalka bulshada degmada yagooriyan hadhawaay lamadan baabuur ambalaasta iyo-ana sidoo kalan kuma hadnagi ilabanad farxiya dadaalshiiyo kabiidii inay helaan baabuur ambalaase degmada yogoori general hosbitaal yogoori ku soo dhowow adiga iyo wasiirkuba waxa halkan aanu kugu soo dhowaynaynaa qalbi furan farxad iyo rayrayn adigoo wax muhiimah oo ay aad iyo aad ugu baahnaayeen weliba u wada oo aan faramarnayn hadiyad qaaliya oo ay u baahnaayeen u wada baanu kugu soo dhowaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay xildhibaan farxiya yuusuf xaaji cumar aad iyo aad baad u mahadsan tahay waana kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee aad noogu soo dadaashay iyo markii hore oo aad nala soo gaadhay dawo aad iyo aad qaali u ah oo fiican oo markii labaad aad wax noo keentay ah ayaannu kugu soo dhowaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol waa ku soo dhowaynaynaa xildhibaan farxiya dadka nuguma jirto markii koowaad iyo markii labaadna maahay wax noo keentee muddo kastoo halkan timaada ama ay maqan tahayba hadday tahay dawo hadday sablay tahay hadday tahay caafimaadka waxyaalaha emerjency deg dega naga go'a inta way nala garab taagan tahay isbitaalkanna waxay ku leedahay door aad u weyn lafdhabar bay noo tahay wasiirkana waa uga mahad celinaynaa isaguna suu noo soo ajiibay waana shaqadiisa caafimaadkaoo inuu mar kasta kormeero mas-uuliyaddanna uu qaado tiimka kale waxaan ku uri soo sharfay xildhibaanada soo dhoweeyey ee wasiirada soo dhameeyeyna aad iyo aad ba mahadsan tihiid aad iyo aad baynu ku hambalyaynaynaa waxaan leenahay howlka migdaal weli waa hogadii farxiya baahi waa iska fara badan tahay deegaankaaga kusoo dhawooba ku leenahay
waan kaaga mahadcelin insha allah wax kalena waa kaa rajeynaa qodobka labaad waxaan rabaa inaan la dardaarmo bahda caafimaadka ee degmada yugoori iyo gudoomiyaha maayirka degmada yugoori maayir waxaan rabnaa inaynu ilaashanno oo ayna naga khasaarin oo shaqadii loogu talagalay mooya shaqo kale aynan qaban baahida ugu badan ee deegaankan deegaan ballaaran wey degmada yugoori gabagabadii weliba xildhibaanad fariya yuusuf xaaji cumar iyo ku wareejiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka sc khaatamo usana sidoo kale wasiirka xildhibaanadan ku mahadnagay waxaan wareejinayaa saaka gaadhi ah ambalaasa waxaan ku wareejinaya s s khaatimo looguna talagalay cisbitaalka yagoori wasiirkaan kusoo dhaweynayaa doctor yuusuf salmaan sarcad runtii way ku guulaysatay caafimaadka weynweynooyi waxaa jira ambalaasyo kale oo iyaguna xagga iga baaqi ahaa oo yaalay aan weli soo gaadhin eriyada laakiin farxiya ambalaaska ay gacanta ku dhigtay way ka dhabaysay wayna keentay wayna soo gaarsay waad ogtihiin dowladda federaalka wax walboo soomaalileeda halkaasaa lagu qeyb malaha waxaa la odhan jiray dheri nin ku dhowin baa lafta kala baxay halkaa laf bay kala soo baxdo waa inay soo gaadhsay ambalaas baasmu marka dowladda federaalkan waxaan leenahay wax kastoodna soo gaadhsitaan waa imanayaan waddanka waana gaadhayaan ka koona ka koonaan idinkaa mas-uulka ah mar walbana gobollada ka fog caasimadda in la ogaado lana gaadhsiiyo wixii ay xaq u leeyihiin baan codsan insha allahu tacaala wasaaradda caafimaadkana waa u mahad celinanaa dowladda federaalka cisbitaalka yogoori baa iskale oo aan u qoondaynay oo isla garanay xildhibaanadda iyo wasiirka caafimaadka federaalka intayaduba insha allah waxaan rajaynaynaa waxaan le cisbitaalka yogoori iskale cisbitaalkan oo muhiimad weyn noogu fadhiya xaqiiqi